wasiirka dastuurka iyo cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud oo saakay booqasho ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa maxaabiista ku jirta u ballanqaaday in ay heli doonaan cadaalad deg deg ah kadib markii uu koox maxaabiis ah uu kula hadlay gudaha xabsiga intiini dhaaftay muddada dhaaftayna maxkamadaha iyo garsoorka guud ahaan waxaad heli doontaa cadaalad intiina garsugayaasha ah na waxaad heli doontaan cadaalad muddada laga hadlaana toban sanana maahan umana dhowaan alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan rabnaa intiinan maanta na hor fadhisa ee maxaabiista ee la soo xiray waxaan nahay wasiirka cadaaladda xeelilaaliyihii guud ee qaranka taliyihii ciidanka asluubta iyo taliyayaashii kaleeto ee xabsiga iyo dhammaan howlwadeennadii kaleeto saakay waxaan u nimid waa adinka oo aan waxaan idinkugu nimid markii laydin soo xiray waxaa laydinku soo xiray oo laydiin keena halkaan cadaaladda inay sugnaato markii meeshaan laydinku haayo waxaa laydinku haayaa inaad cadaalad heshaan taliyaha asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan ayaa dhowaan mar uu ka qayb galay shirka dib u eegista xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed sheegay in muddo toban sano ah ay xabsiyada ku jiraan maxaabiis maxkamadi xukumin loona baahan yahay in arintaasi wax laga qabto
warneyow shaqadaasaa balaaya ka taaganta xabsiga ummadda ku jirta markaan ka soo qaadin cadaalad ha loo sameeyo horta arka meeshay ka bilaabanaysaa waxaa ku jiro nin toban sano xiran tobankaas sanana rumaan ah waayo cadaalad intay taalla cadaalad ma taalla markii la fiiriyo waxaan leeyahay anoon sii fafogaanaya meesha ayadaa fiiro gaara kitaabkiina oo dhan meeshuu yaalla u imaada wixii saxanna ka qaata wixii qaldanna sax wabilaahi tawfiiq wasiirka oo qiray in ay jiraan maxaabiis dhaaftay muddadii sharcigu u ogolaa in xabsiga lagu hayo maxkamad la-aan ayaa dhinaca kale dafiray hadalkii taliyaha asluubta ee ahaa in ay jiraan maxaabiis toban sano xiran iyaga oo aanu maxkamadi xukumin maalin dhaweyto waxa uu sheegay toban sano oo rumaan dadaa ku xidhan taliyuhu intaas markuu sheegay maanta la isku yimid waxaa horta noo caddaatay toban sano ma jirto toban sano oo rumaana ma jirto waxaase jira oo uu taliyuhu sheegay qofkii meeshaas ku xidhan ee muddada dhaafa maalin hadduu dhaafo inuu asaga toban sano uga dhigan taha qof walba su'aala la weydiiyey goormaa lagu soo xidhay magacaaga maxaa ku xidhan tahay maxkamadda ma lagu horgeeyey muddadii ma dhaaftay su'aalo noocaas oo kaleeta ah ayaa yaalla waxay hor fadhiyaahu waa mas-uuliyiintii mas-uuliyiintu macnaha waxa waay waa dadkii laydinka su'aalayay adinka oo la weydiinayey oo lala xisaabtamayo runtii waxaan haysannaa documentis qof walba meeshaan ku xidhan tafaasiisha uu ku xidhan yahay waxa uu yaha waan haysannaa wasiir xasan macalin waxaa booqashadiisa xabsiga dhexe ku wehliyey xubno ay ka mid ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka sulaybaan maxamed maxamuud taliyaha ciidanka asluubta iyo xubno kale oo ka socday garsoorka iyo maxkamadaha saynaba bukar v o a muqdisho